bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsadayaala duurfaylaa ka dhowaada warkada hornamo warsan qodobada dhugunsadayaalka dheega doontaan weybaa ku mid ahaa shacabka ka nool magaalada beledweyne iyo weybaayo baaqan dareena dowlada federaalk soomaaliya soomaalida ka nool koonfur afrikana weybayo fuliyeen amarakubahi dowlada soomaaliya amisom iyo hirti xerada xalana i dhaqdhaqaaqyada miilas oo guud ahaan la roojiya xayiraada laakaroogayo duulimaadidii guudo dalka oo dhaqangalya sarkaala ka dili magaalada boosaaso iyo howlgalku dareera dadka dhammaday shilbaabuur oo ku dhigi gudo kenya dowladda soomaaliya weyba qalab lanka taragali ku horseedowka coronavirus-ka wareejiday gobolka banaadir wararkeen kada dambeeyey ee cudurka coronavirus guud ahaan caalamkii weliba bilaamaydtii ku dambeeytay hasaarowka qalabkeen ka horeeyay ee baaritaanka xanuunka coronavirus
warsan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
duhurnimo dhugunsadayaal axad ee uu taaragdanaya ka eedanta labaati sagaalka bili saddexaad maarso sanadka lamada kun iyo labaatankahaana soo bahayana qodobadii warka duhurnimo dhugunsadayaala ka dhowaada yogi oo fisanga weyba saacad ku hor dhaqangalaya markii ama go-aankii iyo shalay hasaartii dowlada federaalk soomaaliya kaasoo yakarojiyaasi duulimaadidii gudo ee dalka dowladda iyo go-aansha weyba ka sheegday intii qeyb ku eeyay dadaalada iyo ka fadahaytantii ee ka xakamayta fayraska corona ee dunida kasii faafahaya go-aanka dowladda iyo eeta intii la fuliyey walyar labaati afar saacdood taasoo dhibaato insheeno korta dadkii markii hore safaradii oo kasii seedayeen shirkado diyaarado ay ka shaqeeyaan gudo dalka mara yee arrimo waas weyba waa la kuweydiyay wasiirka duulowka hawada soomaaliya omar weyban usa sheegay intii iyo ka dadaalahayaan badqabka dadka iyo mas-uuli waa mas-uulku eeyaga weyba jare walaa guud oo ku saabsan anti go-aankan uusa saamey doono nolol maalmeedka kumanaan soomaaliya ahaana soo nis waa inshishal bahayeen amayo nishal gooyeen gobolada soomaaliya isaasoo kale caasimada muqdisho duulimaadyada gudo ee soomaaliya dad badan oo e anta awooda weybaayo anfudayayeena antiyo safadooda howlasha maalmootanka qobsidan magaalooyinka maadaama anta badan jidadka dalka iyo iyin haano burbursan haano kalena yongoodan sinyin al-shabaab meelo qaarna iyo lama ballan maraana rekubaysan iyo weyba la sheegay intii bartamo magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland iyo ka dileen sarkaal la sheegay intii usa ku tirsanayay waxda canshuuro bariga ee dowlad goboleedka puntland sarkaalkan oo magaasheela ka sheegay caynab maxamed iyo laka dili meel maqaahide oo ka taala magaalada boosaaso islamarkaana dadkay ku dambeeyay dilkii iyo goobta ku badsadeen meela dilka kudhi iyo weyba iyo diirina ciidamo ku tirsan baliiska puntland meelasna weybayo ka sameeyeen howlgala ilaa haddana maku hadalna howlgalada iyo sameeyana magaalada boosaaso weyba kumid eta magaalooyinkan ka amniga xonxelagan weybana tun iyo todobadii bilan boosaaso laka dilay sarkaal ku tirsanay wasaaradda maaliyadda puntland oo laka magacaabi jiray saleybaan axmed shire shacabka ka nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo weybaayo baaqan dareena dowlada federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedka hiiraana weybaniyo sheegana amiyo baaksho ka eedanayay antiyo hirada doonaan xadka gobolka la wadaagaasa hiiraan ethoobiya faahfaahinta warkan way baniinhaayo bashiir cabdullah ismaana maamulka gobolka hiiraan iyo qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada beledweyne ayaa dowladda soomaaliya ugu baaqay in la joojiyo qaadka ka yimaada dhanka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya kaas oo lagu iibiyo suuqyada magaalada beledweyne inkastoo iibinta qaadka dad badan ay noloshooda ku maareeyaan waa kuwan qaar ka mid a oo ka hadlay
waxaan ka yaabanahay jaadka laga joojiyey nairobi loona fasaxay etoobiya maadaama dhibaatadaas ay tahay in la joojiyo jaadka si oona u keenin faris dadka faariska dadka keliya ma wado waxaa wada adeegyada oo dhan waxa oo bannaan oo gacmo lagu soo guraayo oo gacmo lagu taataabanayo oo gacan walba ay taabanayso marka waxaan jeclaan lahayn dhibaatada uu nagu haaya jaadka awalba in haddana la dhammaystiro oo gebigooda labada wadanba laga joojiyo dowladaha kaleeta kenya iyo soomaaliya inay xuduudda ka jirtay qaadka anigana nooga furiyaan dhinacan etoobiya nooga soo galgalo marka wax kastana dhibaatada waxaa keeni karta cudurro halisna waa keeni karaa cudurrada loo yaqaana corona virus qaadka dhibaatooyin badanoo wataa marka dowladda federa dowladda soomaaliya waxaa ka codsanaynaa weliba seiba maxamed cabdullaahi farmaajo inuu naga qabto cudurradaas oo halista xuduudadan kenya waa laga xihay laakiin dhinacan etoobiya qaadka oo ka soo gala oo nooga furan yahay waxaan joogaa magaalada beledweyne waxaan maanta ka cabanaynaa hataanu nahay dhallinta ku dhaqan magaalada beledweyne bulshada dhammaan qaadkan dowlad soomaaliya way mahadsan tahay way xirtay kenya waana xiri laakiin xuduudaha oo etoobiya iyo soomaaliya way furan yihiin waxaan dhihi lahay dowladda soomaaliya baaqu u jeedi lahay inay qaadkan dhankan kiyo meeshaan ay naga joojiso ay say etoobiya kenya say uga taxadireen inay nooga taxatireen nooga taxatiraan aan dhihi lahay ha nooga taxatiro madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ha naga adkeeyo dhanka etoobiya kenya wuu naga taxatiri laakiin etoobiya ha naga adkeeyo sheekh xuseen cismaan cali waa guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka hiiraan waxa uu sheegay in ay xiri doonaan xadka uu la wadaago gobolka hiiraan etoobiya kaas oo maalin kasta qaadka laga soo geliyo annagaa hiiraan ahaan alxamdulillah hadda waa fiican nahay gaar ahaan beledweyne waa fiican yahay wax hadda dhibaato hadda aan aragnay wax hadda takhaatiirta ay noo soo gudisay ma laha dadaal badanna waa socdaa soomaatika waa joojinay marka laga reebo masaajidada marka laga reebo ganacsigaynan wax saameyno ku yeeshmana ganacsiga waa ujeediin caadi waaye sicir barar ma jiro alxamdulillah ganacsiga waa caadi siyo u socdaa laakiin ka maamul ahaan iyo takhaatiirta iyo hay-adaha samafalka ee ka howlgala gobolkiina gaarahaan magala madaxda beledweyne gaarahaan qaybta caafimaadka xuseeya dadaal badanaan wadnaa wacyigelinaan wadnaa insha allah haddii ilaa yidhaahdo hadda waxaanoo qorsho ah haddii aan dareyno meel walba waa la xerayaa layidhi oo hadda waddooyinka dhumeel meel qoladan gelinka sharaad waxaan maqalnay inuu aagiisa xertay annagana insha allah haddii la yidhahdo meeshaas waxaa go'aan ku gaarnay in hadda xuduudda dhinacaas meeshaas naga xigta in aagaas ayagana ciidan la geeyo ayagana aan xirno
codkaas way baandambooyey warbixintii bashiir ee beledweynaha ningudirya kureed markii dhowaan madaxweynaha koonfur afrika uusa xaalad bandow ee oo dareero doona muddo labaatan kow maalmood ee dalkaas lankaga dhawaaqay salanku ku horseeda faafowka cudurka corona iyo way banto badan dhaqangalay markaas iyona dalka uusa waa dadka markaas aan hogaansaminayo ku mid ayin soomaalida ka nool miilasa soomaalida ganacsiga kale dalka koonfur africa iyo antiyo badan way bayohireena goobasha ganacsi ona iyo aan hogaansameen amarka madaxweynaha dalka koonfur africa way banase lamid ee amarkaas aan hogaansamay ajaaniibta kale ee ka nool dalkaasa sawiralaa ku qaadi goobo ganacsiga ee soomaalida kaleta dalka koonfur africa iyo muujiyayaan antiyo hiranin guud ahaan ganacsadayaalka miilasa magaalooyinka iyo soomaaliga ganacsadaas iyo hiran way banaa saas oo kala magaalooyinkaas ku mid ahaa cape town way banaa iyo suwiin aan hireena goobasho maadaama amar labaatan kow maalmood ee madaxweynaha uuse ka amarintay guud ahaan dalka la geliy bandowa aana ku mid ah ganacsatada soomaalida iyo waybayo la hadaleen warbaahinyo iyoona sheegaan anti bandowga uusa saameyn ku weeldhadaw ganacsasho maadaama wadankaas iyo on roogaan antiyo dhaqaalo ka samaysadaan biliiska dalka koonfur africa yee laka aragay magaalooyinka weyn ee dalkaas way banayo wadaana howlgallo laga xaqiijiyahay waana laga adkeeyahay bandowga oo uuse ka dhawaaqay madaxweynaha dalka koonfur africa amisom iyo ka dhawaaqday intii geeg kale ku bilaawayay hirtii xaruntiyon kuweyn ee xerada xalana taas oo muddo soddon ber ee la roojiyay shaqadii ku dareertay sababo la xiriira cudurka coronavirus oo dhawaan laku helay qofka sugan gudo xerada xalana qoraal hakubahi midowda afrika iyo weyba laga sheegay intii markaas uuse dareera doona muddo soddon beri eh lakaroojiya u dhammaan dhaqdhaqaaqyada shaqadii meel isku dareerte weybanuuse saameyn kuweelada doona shaqada safaarada shisheeye iyo hay-ado u n-ka ee kiyaalan gudo halana amarkan iyo weyba laka wargelay dhammaan shaqaalo kuulgalayeen xirada halanahaana soo ajaaniibta iyo kumid ayin waanayo deganya meelaasa saasoo kale safaarada kiyaala salanyara iyo faafowka cudurka corona tallaabadan iyo amison karojidii shaqadii ku dareertay xerada xalana weybana yee hakeedaya xillo jimaaday lahdaafi gudo xeradaas xalana laku helay qof ajaaniiba u qabo cudurka coronavirus kaasoo kumid ahaye qandaraasla la shaqeeyaye qaramada midooba shil baabur oo sababay khasaare dhimashii dhaawac iyo weyba uusa ku dhiyaya meelan dhow meel ganacsi oo kiyaala meelalankaas waa meel kiyaala jidka wiin ee xiriiryo waa magaalada nakuru isaas oo kala magaalo kale ee kiyaala gudo dalka kenya shilka iyo kooy kureed markii iyo iska dhiyan lama baabur weybana la sheegay intii meelas ka dhammadeen lama qof saasoo kalena dhaawacyo ku dhalade weyba goobtaha deeray baabuurta gurmadka ambalastion meelas ku qaadan midadkii dhaawacyada wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda soomaaliya geegka ka wareejiyay qalablanka taragali koorseedowka cudurka corona maamulka gobolka banaadir iyo maamul goboleedka jubbaland iyo koonfur galbeed qalabka iyo weyba dowlada soomaalinka deeqay maalqabeen dhaladii dalka shiinaha oo la sheegay intii amuuseleerow cali baba kaasousa uuse ka shaqeeya waa shirkad la erawo foundation saasoo kale maalinta beriye ee iyo la filaha inti qalabkan la deersiya maamul goboleedyada galmudug iyo hirshabeella dhowaan iyo wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya weyba qalaba lanka taragaliyay kuwarsadowka corona virusan ku wareejiday maamul goboleedyada somalilan iyo puntland haddana weyba fiiriyaane wararkii inga dambeeyey ee cudurka coronavirus oo guud ahaan caalamka ka faafi tirada dadka cudurka coronavirus aan dhamaday wadanka mareykanka iyo weyba ayay dhaaftay lama kun taasoo ka dhigantanti lama maalmood gudaashe jeelama jibaaranti tirada dhimashada ee sababay cudurka corona kun ilaba waa boqol iyo labaatan kun qof ayaa hadda la oogay inta cudurkaas iyo unjifan gudo wadankaasa haabahaato madaxweynaha mareykanka donald trump weyba uuse degdege ankaknagaday ama uuse sheegay intii xayiraada uuse hakaroogii deegaanada uuse cudurkan suwiin anka faafi oo ya ku mideyta magaalada new yorka barasaabka lamadaas ama gobolada xayiraada la hakarooga iyo ku dharafan fikirka kubahi trump yurubna tirada dadkan dhammaday cudurka iyo weybaaya dhaaftay labaatan kun iyo ona talyaaniga iyo isbeegna iyo hawaryahayan anti maalin shileediyo dalkaasanka dhammadahayan inku badan siyeed boqol qofa talyaaniga iyo sii adkeeyay xayiraada uuse dalshay hakarogi weybana iyo hasaaren anti la ogaada xeer kuulka dhammaan dadka binaanka waqooyahaya ee hagalahaya gudo dalka dowladda sbain iyo sheegday intii dhammaan shaqaalo aas-aasiga anhina iyo hadda la sheegenti manatedia iyo rogan muddo lama todobaad ee faransiiska oo dadka ka dhammaday iyo ka dhoweyn lama kun oo qof iyo ra-iisul wasaaraha dalkaas way bowsuna ku digay inti dagaalka uuse hadda bilaawaya wasiirka caafimaadka ee wadanka australia usuuna sheegay intiyo jaran astaamo wanaag muujiyahayo oo tilmaamaha intiya hoos indhiyeen kiisaska cusub ee cudurka coronavirus ee dalkaas laga aragay ra-iisul wasaaraha weybosaas oo kale shirjara-idka sheegay inti heerka kiisaska cusub ee lagu helay wadanka waa australia iyo toddobaadkan hoos yandhidi guud ahaan khayaaray warkiisin kula dareertan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo nasurunkanikeege anti warkanka lamid reedinku kulmaan way badsiinku tabaanaysaas iyo ammaan alla